arrintan dhacday arrin waxay noqotay si kediisa u dhacday soo baxa badbaadada dimuqraadiyadda somalilan iyo sharciga somalilan muddo ayaanu ka soo shaqaynaynay waxaa dhacday markaa in qolo ka tirsan xusbiga wadani oo la wacyigelinayay in booliisku uu brofokation ku sameeyey halkaasuu ka bilaabmay mudaharaad aan u talagal ahayn dadkaa mudaharaadii ka cadhooday falkaa booliisku si nabadgelye ah oo akhlaaq leh ayaan ugu talagalnay ayay ku dhaqaaqay laakiin waxaa nasiib darro noqotay in booliis aan tababarneen oo haddoon ku jira badankoodu tababarka ay rasaas iyo gaas kala daaleen xildhibaan fowd si xun loo garaacay xuseen oo dhaawacan barkhad waxaan leenahay iyo inta kaleo xidhibaa la soo daayo waxaan ka aada ugu farxsannahay in dadka dadka ku tumanayey dadka tooganayey in la hayo taswiirahoodii lana tiigsan doono sharciga daroonis yaryar baan soo karsan doonaa kamarada dusha ka qaada shacbiga reer somaaliya waxaan leenahay qorshihii aanu qorshaynay ee nili kii ka cabanayey maceeshadda kii ka cabanayey biyo la-aanta kii ka cabanayey shidaal la-aanta kii ka cabanayey layrhka kii ka cabanayey doorasho la-aanta intaba mudaharaadkeena badbaadida dimuqraadiyadda somalilan iyo sharcigeena stoorkeena waa inoo sabtidu ahaa sideedda gobolba waxaa leeyahay lixda gobolba waa laga dhigaya haddii la yidhaaho waa muujinaynaa sideedda degmo ee hargeysana si aynoo qorsheynay degmo kastayba ka soo bax halkii layguu qorsheeyey waxa weeye halkeena halkudhigeenu waxa weeye boorarkii waa haysataan nabadgelyada ilaaliya waxaa la isku soo dhex dari doonaa dad doonayo fidmo iyo qallaas inay sameeyaan waxaad samayn doontaan guruu finjilinsia oo ilaaliya wixii rabshad samaynaya gacanta ku dhiga kadiga ayaan ilaalsan doonaa waxaan samaynaynaa iskoosobaxa salmiga ee ballaaran marka kaca baan leenahay maanta soddon sannadood soddon sannadood ka bacdi inagoo adduunku ina majiiranayay ilaa markii dambe la doortay cigaal ilaah u naxariiste in maanta muqdishona laga dabaal degiyo hargeysana ay maanta dhaawacyaal yaalaan